baabu ijmaac marka u dhameeyey maalinku raximahu llahu tacaala ayaa waxa uu gudbay kitaabu lqiyaas waana sida caadada culimadu raxmatullaahi calayhim qaybo badan oo kamidihii ay ku tagtay oo adilada markay ka hadlayaan kitaabka sunnada ijmaaca iyo qiyaaska ay raaciyaan waxa uu kitaabulqiyaas kaga hadlay wax ka badan kitaabka shan meelood meel ama khumusul kitaab ka badan wax laba boqol iyo wax beyda ayuu kaga hadlay haddaba maadada kitaabulqiyaas isagoo intaa kaga hadlay oo mabxadka ama baabka ugu dheer ee uu ka hadlay naadimku ay tahay haddana masaa'ilkiisii maanu dhammaystirin waxaana la yidhaah kitaabulqiyaas iyo fahamkiisu waa nuxurka iyo ubuucda maadada usuul fiqiga marka saa la leeyahay waxaa loola jeedaa markii laga eego dhinaca masaa'ilka je cusub iyo xawaadibta zamaanka ee imanaysa laakiin qaybaha soo maray oo dalaalatul alfaadkaha iyo kitaabka iyo sunnada in laga qaataay waa qaybaha asaaska u ah qiyaaska madada qiyaaska haddaba oo intaa uu dheereeyey haddana aynu nidhi masaa'ilkiisii ma soo wada kooyin sidoo kale haddana waxaan leenahay masaa'ilkiisa ma wada taxriirinin haddaba dhowr arrimood baan doonayaa inaan ku baraarujiyo kitaabulqiyaas markaan bilaabayo mas'alada koowaadi waxaan ku dari doonaa masaa'il aanu ka hadlin naadimku ama masaa'ilu ka hadlay oo taabtay ayaan waxoogay qeexid iyo caddayn kusii samayn doonaa haddii alla yidhaah taasina waxay keenaysaa inay caadadeennii aynu ka baxno soo gaabinta ahayd markii kitaabka intiisii hore aan soo maraynay aan una soo laaban doono insha allahu tacaala goortaan kitaabulqiyaas samayno waxaana ka waxaan ka cudur daaranayaa dheerayntaas oo aan isleeyahay waa lama huraan si loo fahmo si fiican maadada iyo muraadka ulajeedada ninka mualifka ah masalada labaad aan ku baraarujinayaa waxay tahay masalada baabulqiyaas gaar ahaan qaybta la yidhaahdo masaarik alcilla iyo qawaadix alcilla ama qawaadix alqiyaaska marka laga hadlayo waa laba maado ilaa xad ugub ah oon uga jeedo in la tarjamo la soomaaliyeeyo afkana lagu fasiraayo ay iska cusub tahay taasina waxay keenaysaa ereyga ku habboon helitaankiisa inuu dhib keeno mar haddii ay sidaas tahay waxaa caadi la yaqaan markii tacriifaadka iyo waxyaabaha ereyga qeexitaankiisa la rabo dadka in la fahansiiyo inay muddo u baahan tahay inay qaadato inay macaanida ereyada saasa in sidaa looga jeedo la ogaado mar hadday sidaas tahay waxay noqotaa waayaha hore oo dhan inuu dheeraado tacriifka iyo ereyga meelo dheer looga soo wareego marka dambena la kala hufo la kala shaandheeyo si fiican loo kala qeexo si ay erey gaaban oo macnihii loo jeedana fahansiinaya dadka ay ku soo urursato sidaa darteed haddii aan erayo dheer dheer wax ku sharxaay taasaan ku cudur daaranayaa aana jeclahay dadku inay ogaadaan masalada saddexaad taasi waxay u keenaysaa in ereyo badan ay igu adkaato inaan u helo af soomaali dadkii ardada ah ay garanayaan maadaama maadaama ay maadaduba ugud ku tahay af soomaaliyeynteeda inta aan garanayo ereyada carabiga haddaba afkayga ku badan doona mar laba taa ka cudur daaranaya laakiin mar kalena waxaan leeyahay mustawaha maraaqa sacuud ninka soo gaaraay waa nin ilaa xad ereyada carabiga si fiican wax uga fahmaya oo marka la magacaabo wax badan ka garanaya ilaa qofkan ereyada carabiga ku badan doona waxba ka garanaynin way adag tahay in uu soo gaaro hadduu iska dhagaystase uu wax macno leh ka faa'iidaysto intaa iyo in kaleba iyadoo hadalkeennas badankii uu u badan doono markii alcilla iyo masaarigteeda iyo qawaadixda aynu gaarno haddana halkan uu ka bilaabay naadimku raximahu llahu tacaala kitaabu alqiyaas oo waxa uu yidhi بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسن وإن ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع من فطن وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب وإن نمي للعرف ما كالطهر أو المحيض فهو فيه يجري maalinku raxima allahu tacaala abyaadan wuxuu kaga hadlay dhowr mas'ale mas'alada koobaadi waa tacriifka qiyaaska mas'alada labaadi waa mansilada qiyaaska mas'alada saddexaadi ee uu ka hadlayy waa waxyaabaha qiyaasku uu galo iyo waxyaabaha aanu gelin saddexdaa mas'ale ayuu wuxuu kaga hadlay abyaadan aanu hadda akrinay wuxuu ku bilaabay tacriifka hase ahaatee tacriifka min xaysu luga umaanu bandhixin mana ka hadlin ee wuxuu ka hadlay tacriifkiisa isqilaaxiga ah saas darteed ba waxaanu ku daraynaa tacriifkiisii ahaa lugawiga iyo masaa'il la xiriira tacriifka lugawiga ah laftiisa waxaynu leenahay qiyaas fi lugati alcarabi laba macno ayaa lagu itlaaqaa bimacno taqdiir waa la yidhaahdaa oo shaygan qadarkiisa waasito shay kale lagu garto markaasa waxaad leedahay qistu sawba bidiraaci maradii dhudhunkaan ku qiyaasay ay qadartu sawba bidiraaci baadna ujeedaa oo maradii inta ay la eg tahay qadarkii dhudhunkeena qiimay yaan ku qiyaaso aan ku qadaray waxaa kamid a marka laleeyahay qaasa tabiib aljiraax ninkii dhakhtarkahay boogtii wuu qiyaasay maanaa inta ay godke duleelkeedu iyo hoos ay u gashay qofku qiyaasay macnaha fii lugati alcarab waa loo isticmaalaa macno labaadna waa loo isticmaalaayo bimacna almusaawaad way siman yihiin waxaad leedahay kabtanaan kabtaan ku qiyaasay maradan maradan aan ku qiyaasay ee intaas garab dhigay ee isla sinnaadeen musaawaadkaasi haddaba xisiyana way noqon kartaa macnawiyana waa noqon kartaa xisiya markay tahay wax la arkayo waa kabtiiyo kabtiiyo marada iyo marada la isku qiyaasay wey macnawiya markay tahayna waa hebel yuqaasu bifulan hebel hebel baa loo qiyaasa macnaa hebel buu loo sameynaya fadliga iyo sharafka iyo cilmigiiyo ama fulanun laa yuqaasu lifu lifulanin hebel hebel looga qiyaasan maayo macnaa lama sinna yaa loo jeedaa laakiin haddii labada macno loo isticmaalo aanan soo marnay alxaqiiqa walmajaaz walmushtarak iyo waxyaabaha lamidka ahaay lafdulqiyaas midkoodna xaqiiquu ku yahay midkoodna majaaz buu ku yahay miyaa oo qariinu u baahan yahay mise waa ishtiraak lafdi ama ishtiraak macnawi ah mushtarak macnawi ah weeyo labadaba lagu xambaari karo culimadu waxay suu qabteen dhowr qowl hore waxay yidhaahdeen lafdiga qiyaasku waa mushtarak lafdi ah oo musaawaad iyo taqdiir labadaba lagu itlaaqo sababtoo carabi labadaba way u isticmaashay isticmaalka asalkaana waa isticmaalku inuu xaqiiqo yahay xaqiiqada wuxuu noqon karaa haddaan labadaba mushtarak lafdiga ka dhigno culimada qaar kamida saa yidhi waxaase la yidhi asalku wadcigu inaas mutacadid inaanu ahayn weeye waa xaalaad naadira mushtarak marka labaadi waxaa la mushtaraka lafdiga wuxuu u baahanayaa midkood marka lagu xambaarayo dalaala qariinu u baahanayaa sida qurdiga duhri iyo xaydkaha oo kaleeto hadduu baahanayo waxaan baahanaynin in lagu xambaaro yaa ka xoog badan haddii saa la yidhi culamada qaar kalea waxay yidhaahdeen sida aamid iyo rag lamida qiyaaska xaqiiqadiisu taqdiirka wey ama musaawaadka marka lagu samaynayaay min baab almajaaz wey waxayna daliishadeen musaawaadku taqdiirkay laasimtaa taqdiirkana waa la laazimaa isticmaalka oo loo isticmaalo laasimkana isagoo malzuumkii joogaayay oo majaaz lugawi ah culamada badankoodse waxay ku tageen inuu yahay mushtarak macnawi oo taqdiir iyo musaawaad labadaba loo isticmaali karo oo qiyaaska ereyga marka la isticmaalo laba looga jeedo waxaan waxaan in lagu qadaro iyo la sinaansho labadaba looga jeedo taasaana sawaabka ila dhow waalcilmu cinda allahi tacaala haddii aan ogaano tacriifkii qiyaaska luqatan inuu musaawaad iyo taqdiiriya labadaabana uu mushtarak macnawi a yahay waxaan usoo gudbaynaa tacriifkiisa istilaaxiga ah inagoo ku salaynayna madhabka jamhuurulculamaa ay ku tageen oo ah qiyaaska inay suuragal tahay in xay xaqiiqiga lagu sameeyo sida ahlu fanni kastaba ay istilaaxoodu noqdo sababtoo ah qiyaasku shay ictibaari istilaaxi ah weeye ma aha wax kale iskana dhagatirayna oo dhinac isaga dhigeen imaam alxarameyn iyo ragga culimmada qaar kamid a madhabka ay ku tageen oo xal xaqiiqiya inaan loo yeeri karin oo xaqaa'iqa mukhtalifo oo asal iyo farac iyo xukum iyo cilo iyo waxbuu leeyahay leh calaa kuli xaal wuxuu yidhi isagoo madhabkii jamhuur ahlicilmi huwa sawaab leh bixamli macluumin calaa maa qad culim lilistiwaa fi cilati alxukmi usim wain turid shumuulahu lima fasad fazid lada alxaamili wazaydu asad bixamli macluumi usima waxaa lagu calaamadeeyey waa akhirka beytka qiyaaskii bixamli macluumin inuu yahay wax la yaqaano oo lagu xambaaro calaa maa qad culim wax la og yahay liristi waa inay siman yihiinna darteed loogu xambaaray oo loo haleeshiiyey fii cilati alxukmi xukunka ciladiisa inay wadaagaan waxau yihi qiyaas haddii aad rabto tacriifkiisa istilaaxiga ah waxaa wey in shay macluuma shay macluum ah lagu xambaaro macluumka hore waxaa looga jeedaa faraca iyo masalada cusub ee xukunkeeda in la ogaado la doonayo calaa maa qad culimna waxaa looga jeedaa masalada asalka ah ee xurunkeedi xukunkeedii horey loo ogaaday tacdiirka macluum laga cabiray in la yaqaano maha macnihiisu oo haddii la yaqaano xamliba uma baahna iyo waxaa looga jeedaa inuu mutacallaqulcilmi noqon karo wax la ogaan kara y haddaba shay macluumka macnaa la ogaan karo cilmina uu geli karo in lagu xambaaro shay horey loo ogaaday inay wadaagaan darteedna loogu xambaaro fii cilati alxukmi ay wadaagaan baa uusima lagu calaamadeeyey oo lagu tacriifiyey qiyaaska ereyga macluumka maadaama waxoogay ishkaalkaasi ku jiraay culamo qaar ba waxay ka fogaadeeno waa ka ay yidhaahdeen ilxaaqu aslin bifarcin biaslin fii xukmin licilatin jaamicatin baynahuma hasa haddii halkan haddaan idhaahno shay macluum oo la garanayo sifaadkii iyo wixii inuu leeyahay xukunkiisa laakiin la doonayo haddii la haleeshiishay xukunkiisii la yaqaano ayna istiwaa fii cilati lxukmi la helo waa nooc kaliya oo qiyaaska labadiisa nooc kamida lakin qiyaasku saxiix iyo fasid buu qaybsamaa waxaa la yidhi halkan waxaa tacriifiseen qiyaaskii saxiixa ahaa keliya markaasuu wuxuu yihi wain turid haddaad doonto shumuulahu shumuula alqiyaas tacriif tacriifka inuu shamliyo limaa fasad wixii faasid ee qiyaaskii faasidkahaana fasid waxaad ku dartaa lada alxaamili ninka xaamilka ee mujtahidka ee wax qiyaasaya agtiisa wazayduna ziyaadadaa in lagu daro yo asad ay aswabu sawaab ah oo xaqa waafaqsan wuxuu ku leeyahay waa inaad tidhaahdo xamlu macluumin calaa macluumin lilistiwaa'i fii cilati alxukmi lada alxaamil ninka mujtahidka agtiisa ay silmeen markii saa la yidhaahdo intay isaga agti usilmaan saxda waa u noqon kartaa khatana waa noqon kartaa mar haddii ay sidaas tahay waxaa soo gelaya qeybtii fasaadka ahayd iyo qeybtii saxiix ahayd sidaasaana sawaab ah buu yidhi in loogu xambaaro halka uu ladal xaamili ku leeyahay waa halka culimada qaar cinda almuhbiti ay ku yidhahdaan markay ereyga isbaat bixamli hadday ka cabiraanna ladal xaamili ay yidhahdaan hadday yidhahdaan isbaatu mutl mitli xukmi aslin lifarcin liishtiraakihimaa fi cilati alxukmi cinda almuhbiti ayay ku leeyihin si uu qiyaaska saxiixa iyo faasidka ay usoo galaan mar hadday sidaas tahay oo labadaba uu u qaybsamayo qiyaaskii waxaan leenahay hadalka daahirkiisu waxaa weeye qiyaasku inuu noqdo farac asal la haleeshiye xukunna lagu haleeshiye cilo ay wadaagaan hadalka macnihiisu waxaa weeye fi lisbaati wanafyi labadaba oo markii xukunkan loo isbaatiyo kan kalena waa loo isbaatiyaya markii laga nafiyena waa laga nafinayaa saas darteed bay culamada qaar xamligay ka ka rajaxeen lafdiga isbaat in la isticmaalo waayo isbaatka waxay leeyiin mafhuum wuxuu yeelan karaa nafyigiinu ka baxay meesha waalxaamilu lmuطlaqu waalmuqayadu wahuwa cama qabla maa rawaahu lwaaxidu waalxaamilu qofka mujtahidka ee xaamilka noqonaya ee qiyaaska faraca asalka ku xambaaraya cilada asalkana ogaanaya raadinaya sida duruqda lagu ogaanaya inugu soo socoto faraciina ka raadinaya duruqda lagaga raadiyay inagu soo socota ina iman doonto ee ku xambaarayaay laba qaybood way almuطlaqu ay lmujtahidu lmuطlaqu way wlmuqayadu ay lmujtahidu lmuqayadu way mada qofka xaamilka labadaas noqon kara qofka caamiga kale looma ogola sababta waa ma gaarin darajadeeda xaajana nimaan ogeyn indhuhu ka ridaa saas darteed qofka muطlaqii ay lmujtahidu lmuطlaqu weye waa صفة لموصوف محذوف بهاي marka khabarkiibaa la xadfay sifadiisiiba uqiimat maqaamahu wey almuطlaqu mujtahidka mutlaqa waxaa weeye cidda anadan laku koobnayn masaa'ilkana cilmiga iyo macrifada sharciga ka gaaray buu isagu sidiisa u ijtihaadayo oo madax banaanya mujtahidka muqayadkana waxaa weeye ninka madhab muqayad ku ah oo imaam min a'imat alfiqhi ah qawaaciddiisi iyo usuushiisi iyo intuu dabtiyo madhabkiisa madhabkiisaa ku qaydan qaarba marar waxay u isticmaalaan mujtahid lmadhab qaarna way kala qaadaan wa huwa qabla maa rawaahu lwaaxidu wa qablahu lqaطciyu min nasin wa min ijmaacihim cinda jamiici manfatin famaa ruwii min damihi faqad cuni bihi aladii cala alfasaadi qad buni halkana maadinku raxima allahu tacala wuxuu kaga hadlay mas'aladii labaad oo ahayd mansilada qiyaaska mansilada qiyaaska marka laga hadlayo laba qodob bay leedahay qodobka koowaad waxaa horodhac u akaas xujiyatuhu maalinku maba ka hadlinba oo qiyaasku inuu xujo iyo daliil yahay halkan ma ku soo qaadin sababtoo ah agtiisi isaga waxayba ka tahay wax musallamaan muran iyo doodba in la geliyo aynan ahayn muran iyo dood saasina aanay ka jirin markii la cadeeyo inuu xujo yahay qiyaasku daliil min adilati sharcina kamid yahay yaa waxaa imanaya qodobka labaadee ah haddii uu adilatu sharci kamid yahay mansiladee buu leeyahay adiladii ileen waa kitaab sunna wey ijmaac wey qiyaas baa kamid a tiraadeen qiyaasku darajadee buu ku jiraa ijmaaca ma ka horeeya ma ka dambeeya sunnadii waxay leedahay aaxaad iyo mutawaatir ma ka horeeyaa mise wuu ka dambeeyaa arrimaha saas oo kaleeta waa markii la cadeeyo ee la sugo xujiyadiisa qodobka labaad ee loo gudbo haddaba ta labaad buu isagoo ka hadlay oo mansilada uu kaga jira adilada ah daliil waaba yahaye halkay kaga jira la yidhaha ama daliil inuu yahay waa kii alamiir ilhaashimi mandamadii muqdat ilaml waa kuu ku lahaa faslun wa hada mabxathu lqiyaasi wa huwa daliilun haabit lasaasi daliil asaaskiisa uu sugan yahay wey markii uu radinayay xujajkana u sheegayay inuu daliil yahay qiyaasku wuxuu lahaa waman yaqul laysa min aladila fainahu qad khaalafa alajila kayfa waqad ajmacati asaxaaba وهذه قطعية الإصابة وشاع فيهم عملا وذاع وكان إذ لم ينكروا إجماعا وحو يري نك يري أدلة كمنه أئمة أجلة هي هي كبار أهل العلم هي كبار المسلمين هي خلافي سهر كلامه كلام يري وقد أجمعت الصحابة إلى الصحابة الكبار راعين قياس كان الاحتجاج هذه إجماع لهلنا قطعية الإصابة وي وقطعي هذه إجماع لهلو إنه حجية هي سيدي قباب الإجماع كسو مرة هذا النوع أيو إجماعين بوحو كليها إجماع صريحة معه وشاع فيهم عملا وعشاب حلقبها هي وعان أها صحابة أحد إن لغو عمل صلوه وذاع وافدت فكان إذا لم ينكروا إجماعا مرضان قيت استعمال شيء مع شهرتي قيت كلا ريديد إجماع وي وما إجماع سكوتها إقرارها هوي كسوا قيمة دلالة كاملة دلالة كتاب يا سمارة أدبا لو دريشة مركا أنت وحسيتي عن وهر لي ولا دلالة كهليسا دكتور عمر الأشقر القياس بين مؤيديه ومعارضه ابن حزم روح كذا علي قياس كسو كسور جيد رسالة ديس إبطار القياس لكن waxaan rabaa inaan iraahdo jus-iyada waxaa jira qiyaaska ah oo xijiyadeeda laysku raacsan yahay daahiriyada iyo jamuudada laakiin la isku hayo min baabi alqiyaas ba mise waa min baabi dilaalati lafd nooca mafhuum lmuwaafaqada la yidhaahdo labadiisa qaybood awla iyo musaawida iyo nooca qiyaaska la yidhaahdo النفي مع نفي الفارق فالقياس بنفي الفارق وحق كل حيانون جرين تاسع جمهورة القياس كدرين قار كمية قارنا أي رهلين مفهوم الموافق ودلالة اللفظية وي وحرير وحي قوانين دلالة اللفظية أي تهي وضاو القياس أنا نعين وحق لو قيمة كمية أي قوان هذه علة منصوص تهي الإفكار أو كريتو علة عموم العلة قواني ما قوان من باب القياس أصوشي قواعدي laakiin qiyaaska qaybihiisa kale qaybta khasiga la yidhahdaa mar marna qaybna ciladiisu ay mustanbatada tahay qaybta way qaybta khilaafka adagi ka taagan yahay calaa kulli xaal ku dheeraan mayno culimada kalaa ka hadashay kitaabka inuusan kaba hadlin iyada keligeed ba had laga hadlo hala faafaya haddii la yidhaahdo ashcajalada laba saddex qaadanaysa hase ahaatee maalinku beydka saddexaad ee wamaa ruwiy min damihi faqad cunay bihi aladii cala alfasaadi qad buni iyo wuxuu uga jawaabay waxa qiyaas le qiyaaska la yidhaahdo ra'yina waa la yidhaahdaa saxaabada iyo ragga kamidka iyo aimada salafka damu ra'yi marka laga warinayo waxaynu horey usoo maray qiyaasku inuu saxiix iyo fasid yahay waa midka faasidka ay ka hadlayaan ka laleeyahay waa lagu ijmaacayna oo waa lagu camalfalaya waa dalil sharcigan mansiladiisa soo sheegnayna waa midka saxiixa saasuna dhihi doonaa laakiin wuxuu soo hormariyey inuu yidhi wahuwa qiyaasku قبل ما رواه الواحد واحد وحي وريي خبر الآحاد كو كسر ريا وحوليه قياس كان اتحاد العلة أما توافق العلة بين الأصل والفرع وكان حكم كإن لولاجيي وحام مالك يركب غمي لغوريي إنو يهي أقوى من خبر الواحد خبر آحاد فيه قياس كان كحب بلما يرادين حنفيا وحي يرادين khabarka aaxaadka waa ku xoog badan yahay laakiin xanafiyada halka waxaad ku baraarugtaa qaybta mashhuurka ay u bixiyeen aaxaad uma yaqaanaan laakiin jamhuurta agteedu waa aaxaadka qayb ka mid a mar hadday saa tahay culimada qaarka maalikiyada waxay yidhahdeen riwaayada saxiixa can ilimaami malik khabar lwaaxidka ka xoog badan qiyaaska waxay yidhahdeen qiyaaskani waa danu lmujtahid iyo wixii kalaba calaa danihi inay ciladu sidaas tahay kanina dani raajixa wuxuu faa'iideynayaa in nabigu saa yidhi calayhi salaatu wasalaam wixii dani raajixa mujtahidka la noqday iyo wixii dani raajixa noqotay nabigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam wax laysu qaban kara maaha wa qablahu qiyaaska waxaa ka horeeya isagoo ka daraja sarreeya alqaciyu naska qaciga waxaa qacigoo min nasin nasa iyo wa min ijmaacin ijmaaca عند جميع من فطن أي عند جميع من فهم ذلك وحفهمي أوطن قطعي كتابك بقطع السنة إجماع وكهر ريان بمعنى دليل ظن أو قياس دليل كتابك iyo sunnada qaybteeda mutawaatirka ahna waa qadciyu thubuut ijmaacuna sidaan kasoo guurina bugyat alaamil faadihi qadciyat lisaaba way waxaana cinda taqarara cinda ahli lcilmi bay yidhaahdeen baabu tacaarud oo tarjiix marka la joogo hadday shay qadciyo shay dhanniga iska hor yimaadaan in shayga qadcigaa la hormarinayo haddaba qiyaaskii haddii uu daliilku kitaab yahay ama sunna mutawaatira uu yahay labadaasoo min nasin uu ku jamciyo iyo wa min ijmaacihim culimmada ijmaacooda mutayaqankiihi saddexdaasoo qadciyihi way ka horeeyaan cinda jamiici munfarid culimmada oo dhani waxay isku raacsan yihiin saddexdaasi waa ka xoog badan yihin qiyaaska isaguse qabri waaxidku ku xoog badan yahay waa riwaaya daciifa can imaam malik laga wariyey isaguna ku tegay waxaana radiyay qaadi cayaad iyo raxmat ullahi calayhi rag lamida wma ruwi min damihi faqad cuni bihi bihi ladii cala lfasaadi qad buni wamaa ruwiya wixii la wariyey min damihi qiyaaska wax ka sheegiisa iyo dhaleecayntiisa ah faqad cuniya bihi waxaa loola jeedaa alladii qiyaaska qad buniya cala lfasaadi fasaadka lagu dhisa lagu saleeyey wuxuu yihi culimada qiyaaska aan ku niri darajadaasuu joogaa qadcigana waa ka hooseeya khabrulwaaxidkana waa ka sareeya aan ku soo idhi waa qiyaaska saxiixa ama qiyaaska faasidkii usuushiisii iyo shuruudiisii iyo aan dhamaystiranin waa midka ay caayeen culimmada muslimiinta ay wax ka sheegeen haddaba kaasi xujo maaha kow marka labaad kaan ujeedna maaha walxaddu walkafaaratu taqdiiru jawaazuhu fiiha huwa almashhuuru waruxsatu bicaksiha wasababu wagayruha lilitifaaqi yunsabu wain numii lilcirfi ma ka tuhuri aw ilmaxiidi fahuwa fiihi yajri halkan muaadinku wuxuu kaga hadlay mas'aladii saddexaad ee ahayd qiyaasku muxuu galaa maxaanu gelin wuxuuna halkan kaga hadlay shan mas'ale qaarna wuxuu rajaxay in qiyaasku galo oo waa saddex qaarna wuxuu rajaxay inaanu qiyaasku gelin oo waa laba haddaba intaasi uu ka hadlay maadaama uu soo gaabiyey waxaynu ku daraynaa wixii ay tawdiixin u baahato wuxuu yihi walxaddu walkafaaratu altaqdiiru waaltaqdiiru jawaazuhu inay bannaan tahay qiyaaskii banaanaanshihiisa fiihaa saddexdaa uu ku bannaan yahay yaa huwa almashhuuru qolka raajixa wuxuu yihi waxaa la yidhaha xuduudda iyo kafaaraadka ama waxyaabaha muqadaraadka la yidhaahdo qiyaasku inuu geli karo yaa mashhuur raajixa xuduud iyo kafaaraadka waxaa lagu jamciyaa erey la yidhaahdo alcuquubaat waxyaabaha cuquubaadka ah qiyaas ma lagu xadidi karaa waxaa looga jeedaa ereyga macnihiisu kafaaraadka sharcigu uu qadaray oo layidhi icaamu min casharati masaakiin ama layidhi siyaamu shahrayn iyo waxyaabaha lamidka ah ma gelayaa qiyaas xuduudiisa ma gelayaa tusaalaheeda hadii la yidhahdo waxaa la yidhi ninka saariqa tuuga waxaa ku waajibaya qatculyadi qofka nabaashka ee qabriyada qote kafanka ka furta dadka saariq ma yahay haddaan banayno qiyaasu lugawi waa kii lahaa khasatu lkulab baa ka dhalanaysa laakiin haddaynan ictibaarin qiyaas lugawiya qiyaaskii sharcigaha halkani ma geli karaa qofkii liwaadka sameeyey zaanigii muga qaayaasanaynaa oo rajmi iyo jeldi intaan u qaybino muxsan ma yahay mise ma aha ma dhahayna kafaaraadku waxaa nas nabigu ku waajibiyey calayhi salaatu wasalaam qofkii fii nahaari ramadaana jimaaca in kafaaratu kafaaratu ljimaca lagu leh qofkii wax kale ku afuree raashin iyo cabitaan ku afura ma looga qiyaasanayaa qiyaasku masaa'ilka ma gelayaa halkan waxa uu rajaxay sida mashhuurka in intaba qiyaasku uu galo waana madhabka jamhuuru ahlilcilmi ay ku tageen ee raajixa wey maanaa kafaaro kamida kafaaraad iyo xil xuduuda kamida waa looga soo reebi karaa limaanic laakiin asal ahaan masalada inuu gala qiyaasku waxaa loo daliishaday adila kow cumuumka xujiyada qiyaaska adilada xujiyatulqiyaas sheegtay guud ahaan ma kala qaadin taasina waxay daliil u tahay maadaama adilada guud ee sheegtay aanay kala qaadin qiyaaska xujiyadiisa qayb kamida qofkii ka reeba isagaa daliil laga rabaa waxaa labaadoo loo daliishaday khabarul waaxidka xuduud iyo kafaaraadku ay ku sugnaadaan waxa uu faa'iideeyana waa halabatu danni khata iyo sahwigana raawigu waa ku banaan waa kolkaa ka suuragal sidoo kale qiyaaskana xuduud iyo kafaaraadka waa ku banaynaynaa waxay ku kala duwan yihiin nama jiro waayo khalabatu danni buu faa'iideynaya waxaa saddexaadoo la daliishaday cumar radia allahu canhu markii oo ninka khamriga cabaya afartankii sideetanka laga dhigayay saxaabada ayuu la tashaday haddaba atar daciifa waa kii lagu wariyey inuu cali yidhi sideetan baan ku dhufanaynaa maxaa yeelay idaa shariba sakir hadduu cabo waa sarkaamaa waana waashaa waidaa sak waidaa sakar sakira hada haddii uu waashana wuu isku hadhadlaa hadal aan xuduud lahayn waidaa hada iftara markuu iska hadhadlana been badan buu sheegayaa waxaddu lmuftari marka maxay tahay oo qadafkiiyo kii lamidka thamaaniina saxaabadiina waa ku raaceen bay yidhaahdeen walow atarka uu daciif yahay waxaa afraabay culimada jamhuurtu u daliishadeen qiyaaska ku camalfalkiisu waa camal bin danni lgaalib dadkuna waxaa la amray inay ku camal falaan maa tarajaxa cindahum danni haaliba wixii laakiin qarsoon allah garan kara subxaanahu watacaala kaaweytu isagoo rajaxay ayuuhi walxaddu walkafaaratu oo cuquubaad ayaa lagu jamciyaa aynu niri waxa la yidhaahdo culimada ka soo horjeeda oo madhabka xanafiyada ah oo qiyaasku xuduud iyo kafaaraadka magala yirina ina adilay daliishadeen ay yidhaahdeen xadda sharcigu wuxuu u dabjireeyey bilradci waalzajri can ilmacaasi kafaaraadkana waxaa loo dejiyey dembiga inay qofka ka ka rido lagaga dhaafo wixii dembi ka reebaya macsiyada qofka ama wixii dembi lagaga dhaafayana cidan allah ina og ma jiraan saa darteed ma banaana wax kamida in qiyaas lagu sugo waxaa kaloo yidhahan kafaaraadka iyo xuduudu waxay shamliyeen oo ku jira waxyaabo qadaran oo macnaheeda ra'yi aan lagu garanaynin sida boqol jeeda loogu doortay zinadii sideetanna qadafka loogu doortay qiyaaskuna ma ansaxayo haddii aan macnihii iyo ciladii sharcigu saa u jideeyey aan la fahmina qadarkan iyo xaddan u gooye waxaa kaloo saddexaad bay yidhahdeen qiyaasku dhanni buu faa'iideeyaa dhanigana ixtimaalu lkhata baa soo gala marka wuxuu noqonayaa shubha maadaama xadiidka yahay idraw lxuduuda bishubuhaat arrinka khilaafka sidaa la isugu khilaafsan yahay weeye kan hadda isagu jamhuurta u tiiriyey ee u rajaxay marka wuxuu yidhi kaxad iyo kafaaradu labadaa wey cuquubada taqdiirka macnaha taqdiiraadka iyo muqadaraadka waxa la yidhaahdana waxaa looga jeedaa inuu shaarica ka timaado inuu wax ku qadaro cadad mawdic mawaadicda kamid a mawdicaas inuu ku qadaray xukm macno ku tacalluqay dartii miqdaarkaas macnihii laftiisana mawqic kale laga helo taqdiirtii iyadana ma la soo guurinayaa oo ma loo qiyaasanayaa tusaale waxaa la yidhi sariqada nisaabkeedu waa salaatata daraahima waa rubucu dinaar muddada qasarka musaafirkuna qaar ba waxay yidhahdeen waa arbacata ayaam xaddii zinadana bimiatin baa lagu qadaray tira ah tasbiixdiina waxaa lagu qadaray bimiatin salaatin wa halaatiina arrintaa ma laga qiyaasan karaa mawaaqic kale jamhuur ahlilcilmi culimadu labay isugu khilaafeen waxa ay ku tageen jamhuurta usuuliyiinta rag dhowra usuuliyiinta kamid a sida baqilani abulwalid albaaji abu isxaaq ashiraazi imaam abulmacaali aljuwayni imaam alxaramayn abu yacla alfara abulkhataab fakhridiin alraazi taajiddiin ibni subki waxay ku tageen inuu qiyaasku gelayo muqadaraadka sida halkan mashuurka waya u yiri waxayna dhaheen sidaan hore usoo sheegnay cumuumka xujiyada qiyaaska adilada sheegtay ma kala qaadin sid sidoo kale khabarul waaxidkaba uu ku sugnaadaa kan iyo isaga hore waxay faa'iideeyaan qalabatu danni sababkii loo gudbinayay oo tacdiyada ahaa macnihii asalka laga helay farac in laga helana waa la hayaa saas darteed waa lagu camalfalayaa taa weya saddexdaa saddexduu rajaxay ee yidhi walxaddu walkafaaratu taqdiiru ay wataqdiiru jawaazuhu qiyaaska inuu banaan yahay fiiha saddexda ayaa huwa almashhuuru ah madhabka labaadi waa isla madhabkii xanafiyada isla noocii cilalkii iyo xujajkii aan soo marnayna waa ay u daliishadeenoo waxay yidhaahdeen ma banaana qiyaasku inuu galo wuxuu u gudbay laba mas'aloo kale oo uu rajaxay qiyaaska inay galo inayna banaanayn waruksatu bicagsiha wasababu wagayruhaa lilitifaaqi yunsabu wa ruksatun ruksadu bicagsihaa saddexda cagsigooda wey iyo wasababu sababkuba wuxuu yidhi ruksada iyo sasbaabta inaanu qiyaasku gelaynin yo iyana mashhuura sida tii hore ay mashhuur u ahayd inuu gelayo haddaba halkan laba masalo ku sheegay oo qiyaasku aanu gelin masalada koowaad waa rukaska rukaska waxaa looga jeedaa sharcigu haddii uu rukseeyo salaada in la jamciyo bilmatar ma looga qiyaasan karaa fi thalji markuu barafku jiro culamada qayb waxay ku tageen waxaa banaan qiyaaska in lagu sugo bilqiyaas rukaska bilqiyaas in lagu sugo wax kaadbee diidayana ma jira bay yidhaahdeen haddii aan ciladii garanno oon xaqiijino asalka ciladii saa loo jeediyay faracan in laga helay waana madhabka jamhuur ahlilcilmi ay ku tageen raxmat ullahi calayhim naadimkuna waxaa inagu soo martay beydkii saddex boqol sagaashan iyo saddex markuu kasoo hadlayay inuu yihi waqis cala alkhaariji lilmasaalixi waruba shaykhin limtinaacin jaanixin waqis ka qiyaasa cala alkhaariji kii baxay lilmasaalixi maslaxaad darteed uga baxay uga qiyaaso waruba shaykhin badana jaanixin u janjeersaday limtinaacin inuu diido oo yidhaha loo qiya qiyaas rukaska qiyaas ma galo adilada cumuumka xujiyada qiyaaska tilmaantay sidaan marahooda soo sheegnoo kitaabka iyo sunnada ijmaac iyo macquulka ahi ma kala qaadin rukaska iyo keyrkeed laba waxaan leenahay rukasku sida horeba usoo niri kuwii hore khabarulwaaxidka way ku sugnaataa naadimkana wuxuu yihi khabarulwaaxidka qiyaastaa ka xoog badan haddaba halkan inuu diido ma ahayn saddex waxaan leenahay diiditaanka la diidayaay waxaa la muraaceeyey cumuumka lafdigiisa lafdigii cumuumka ahaa ee fardigani uu khilaafay muxaafadayntiisu waa dilaala lugawiya fardigan laga saarayna waa ictibaar sharci kana waa ictibaar lugawi kana waa ictibaar sharci taasi waa qiimeyn iyo tixgelin luqadeed oo lafdiga luqadiisu ay tusaysaa kasoo iskaaskuntay oo kasoo dhalatay marsha eeduna uu yahay luqawey fardigan la saaray xikmadda iyo xaajada loo saarayna waxaa weeye waa ictibaar sharci iyo qiimeyn sharci wey haddaba qiimeyntaa sharciga fardi kale markii ay timaado in qiimeyntii sharciga la tixgeliyaay waa ka xoog badan tahay in qiimeyntii luqada la tixgeliya sidaa darteed ba waxaan leenahay sawaabki inuu geli kara weye naadimkana halkiisi inuu ku sugnaadaha habooneyd waqis cala alkhaariji lilmasaalixi uu yihi ama madhabka xanafiyada iyo riwaaya can ilimaami malik iyo qowl lilimaam shaafici ay yidhaahdeen qiyaasku rukaska ma galayaay waa qowl daciif waxay u daliishadeen rukaskani daliilkii cumumkaha bay khilaaftay waa lagu qiyaasan karaa haddii la yidhaahdo khilaafkii daliilkii waa lasii badinayaa markaasaa waxaa waajiba marka inaan lasii badin waxaana looga jawaabay si horay usoo sheegno camal istiqraa biistiqraa waxaa lagu ogaaday in fardigan laga soo saaray maslaxada ku jirtaay in la soo saaro ay ka raajixsan tahay inuu ku baaqi noqdo cumuumka maslaxa raajixa haddii la helana iyo taqdiimu alarjaxana waa muwaafaqatu adilati sharci wey waxaa kaloo daliishadeen rukasku waa minax min allahi iyo siismo ilaahay wey saa darteed mawaadicdeeda gudbi mayso haddii waxaa mansuuska ahaa waxaan mansuus ahayn looga qiyaastana waa uun awood aan lagu siinin oo booskadi u isticmaashay yidhaahdeen taana waxaan leenahay sax weeye waa minax ilaahiya sida cazaa-intuba iyo cumuumka waa minax ilaahiya ay u tahay ibaaxada asliyada iyo daliilka keligii soo aroreen cumuum khilaafinba minax ilaahiya uu yahay minax ilaahiyada waxaa kamid ah haddaba inuu cilal ku xiray axkaamtii oo uu qiyaas jiday haddaba qiyaaskii hadduu ku tuso in hadalkaa lagu warwareegaaye kama foga sida imaam alxaramayn uu yihi hada hadayaanun faina kula ma yataqalabu fiihi alcibaadu min almanaafici fahiya minaxu min allahi tacaala walaa yakhtasu biha ruxaska khaas kuma ah mas'alada kale uu ka hadlay waxa weeye wasababu qiyaasku asbaabta inuuna gelin waxaan kusoo marnay mabaaxintii bilowga kitaabka ahayd al asbaabu walshuruutu walmawaanic waxa la yidhahdo haddaba qiyaasu saddexdaas ma galaa oo shaygan inuu sabab yahay shay kale ma looga qiyaasan karaa shaygan inuu shardi yahay shay kale ma looga qiyaasan karaa shaygan inuu maanic yahay shay kale ma looga qiyaasan karaa arrintaasi maxaa looga jeedaa ma looga qiyaasan karaa inaad fahanto bay u baahan tahay marka hore waxaan leenahay qiyaas fil asbaab waxaa looga jeedaa shay inuu sabab yahay in la sugo shay wasfihi inuu sabab xukum u yahay in la sugo isagoo looga qiyaasanayo wasfi meel kale sabab ku ah tusaale waxaa la yidhi qofkii wax culus haddii lagu dilaayey waxaa looga qiyaasanayaa haddii wax aflah lagu dilo siay qiyaaska saas ku waajibo waxaa jaamic u ah alcamd alcudwaan cadgudub ka urakas ah sababka haddaba markii uu noqday qiyaaska qisaaska loogu waajibiyey kii hore dil muxadad buu ku dilay musaqalkiina sababu liwujuubi lqatli u noqonayaa waa naaba muxadadka iyo musaqalkuba ay cilla wadaagaan shardigana waxay uga jeedaan qiyaas ma galaa shay haddii ay sugnaato uu ka laazimay min cadamihi alcadam joogitaankiisana uusan joogitaan ka laazimaynin mar hadduu shardigiisa ahaa haddaan arrin umuurta kamida oo shardi sharcigu uu ka dhigay haddaan hello oo wax arrintii la wadaagaya shardiyadii la wadaagayana aan hello calaa wajhi alqiyaasi ma ku isbaatin karaa shayga kalena ee la wadaagay inuu shardi isagana yahay shaaricu hadduu shardiyo lisixati salaati istijaab min albowl walghaayid biyo iyo dhagax laga isteysto dhagaxuna in lagu isteysta waxay u saxday bedelal maayo waxay yidhahan likawnihi qaanican licaynin nijaasati ma looga qiyaasan karaa wax kastoo jaamid ah oo wasfigaasi yatawafaru fiihi ah sida tayamumkaba cala lwudu wuduaba cala tayamum looga qiyaastay inay labadooduba cibaado caada laga saarayo ay tahay niyaduna sharta ay labada wata mawaanicdan waxaa looga jeedaa markii shaygan maanica joogitaankiisu maanican lilxukmi uu noqday haddii shay joogitaankiisu sharcigu uuna cadaynin laakiin maanic lilxukmi noq noqdee la arkay uu ka laazimay maanicisna ma la ictibaarin karaa sidaa sharcigu xaaidada salaada uga cafiyey xeed jooga dartiis nifaaskina salaada ma looga cafiyi karaa uu joogo arrinka waa inka la isku khilaafay madhabka aktar alxanafiyada iyo malikiyada qayb kamida ibn alxaaji iyo shaafiyada qayb kamida fakhridiin araazi iyo aamid iyo rag lamida ay ku tagaan waa sida halkan uu ku rajaxay oo sababu asbaabta waxaa lamida shuruud iyo mawaanicda qiyaas ma galaa qolana waxay yidhahdeen qiyaasku waa galaa ku dheeraan mayno waxaan leenahay khilaafku waa lafdi khilaafka halkaa ka taagani ma galaa mise ma galo waa lafdi bidaliil inuu lafdi yahay waxaa kutusayaaye qolada waa ma geli karanihi waxay yidhahdeen asbaabta iyo shuruud iyo mawaanicda ka dhigi mayna iyada lafteeda inay ciladii xukunka tahay ee ciladuna waxaan ka dhigay ciladaan ka dhigayna tanawa qiyaasanayno oo labada dil waxaa wadaaga waxay wadaagaan camdulcudwaan baan ciladii ka sababka ka dhigaynaa ee qatliga muxadadka ka dhigi mayno qoladan kalena mayna diidin arrinkaas ee waxay yidhaahdeen asbaabta iyo shuruud iyo mawaanicda qiyaasku waa galaa waxay uga jeedaan arrintaa darteed fardi afraadda kamid uu soo gelaya u yahay marka kalena loo sugay marka waa iska mas'ala jadalkeedu aada u dheer yahay laakiin khilaafkeedu iska lafdi yahay asbaabta shaygan sababnimo laguma sugi karo laakiin shaygii cillo laga dhigay waa la tacdiyeyn karaa asbaabta iyo shuruud iyo maanicisa tacdiye laguma samayn kara wey kadib uu ka hadlay masalo kale guud ahaaneed oo uu soo ururiyey baabkii waxa uu yidhi wagayruhaa lilitifaaqi yunsabu wagayruhaa labada aan soo sheegnay wixii aan ahayn iyo saddexdii ka horreyseen soo rajaxnay khilaafku ka taagnaa lilitifaaqi inay culimmadu isku raaceen baa yunsabu loo tiiriyaa itifaaqa uu soo guuriyey ee jamhuurulculamaa loola tiiriyey sheekh amiin shanqiiti waa kan leh waa itifaaqi almalikiya wey laakin fii nadari walcilmu cinda allah waxaa ka hoos baxday labadooduba masaa'il aan intaa ahayn oo la isku hayo dadka isku hayana maalikiyiinta aimadoodu ay darab ka yihiin waxaa kamid a qiyaas fi labdaal waxa la yidhaahdo hal yajuuzu ithbaatu lqiyaasi ithbaatu labdaali bilqiyaas waxa la yidhahdo ay baneeyeen ashaaq ashiraazi aw alwaliid albaaji oo maaliki aw yacla alxambali xanafiyadii rag lamidana ay diideen qiyaas fi labdaal waxaa looga jeedaa sharcigu hadduu arrin arrin kala booskeed meel geliyo hadduuna qofku arrinta awood u lahayn macnihii iyo ciladiina la fahmi karo kiina laakiin uusan awood ulahayn maanta inuu la yimaado oo macnihii ma mudci kara laga helo cilad la wadaaga bederkii meesha goobta kale ay lahayd ma loo soo naqlinayaa ma loo soo rarayaa tusaale qofkii xajka iyo cumrada laga hor istaagay waxaa la yidhi hadyulmuxsar waxaa la yidhahda hadyi inuu gawraco wey hadduu hadyigii waayo soon mu guurayaa qiyaasan hadiya hadaayadii inteeda kale oo laleeyahay ciladu waa hadyun tacalaqa wujuhuhu bilixraam mise ma banaana qolo waa baneeyeen adilada caamka darteed qolana waxay dhahdeen ma banaana waxaanafiyadii raggii lamidka ahaa weeye waa muqadaraadkii wixii lamidka ahaa bay haleeshiyeen waxyaabaha kale laysku hay qiyaas sunugelayo waxaa kamid a caadiyaadka isaga uu jasmin doono waxaa kamid a qiyaaska kulil axkaam ma galaa mise ma galo waxaa kamid a qiyaaska ma galaa waxyaabaha laa yuraadu biha alcamal la yihaahdo intaa iyo keyrkeedba wuxuu yidhi wa in numiya lilcurfi wain numiya haddii loo tiriyo mas'aladii lilcurfi curfi haddii loo tiirinayo waxyaabaha caadada ku salaysan ay tahay maaka uhri wixii daahirnimada iyo qadarkeeda aw ilmaxiidi xeedka iyo wixii lamidka yihi fahuwa qiyaasku yajrii fiihi wuu gelayaa qiyaasku halkaa wuxuu rajaxay waxyaabaha caadiyaadka ee dadka aqalulxeyd iyo aktarulxeyd iyo aqalu tuhur iyo muddadiisi intuu noqonayo